wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay qarax qaraxa oo la sheegay inuu fuliyey qof waxyaabaha qarxa isku soo xidhay ayaa ka dhacay isgoyska ceelgaabta oo ay ku taal mid ka mid a baraha kontarool ee laga ilaaliyo madaxtooyada villa soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa muqdisho kasoo dirtay saynab abuukar
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay saddex iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho sida ay sheegeen booliiska saraakiisha caafimaadka iyo goobjoogayaal wararka ayaa waxaay sheegayaan in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyey agagaarka isgoyska ceelgaabta ee muqdisho waxaana qaraxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hase yeeshee wararka qaar ayaa tilmaamaya in qaraxa lala beegsaday baabuur ay saarnaayeen qaar ka mid ah ergada dooranaysa xildhibaanada gobolada waqooyi oo maanta kuraas ka mid ah lagu qabtay muqdisho islamarkaana ay jiraan dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah ergada madaxa gaadiidka gurmadka deg dega ah ee amiin ambalas doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan ayaa v o a u sheegay in goobta qaraxa uu ka dhacay ay gaadiidkooda gurmadka ah ka qaadeen lix qof oo meyd ah iyo saddex iyo toban ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba dhanka kale qoraal ka soo baxay booliiska soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaraxa uu ahaa ismiidaamin kaasoo ay sheegeen in qof isqarxiyey uu la eegtay dad rayid ah iyadoo aysan jirin faahfaahin intaasi dheer oo uu booliiska ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxan isgoyska ceelgaabta ayaa ka mid ah baraha ugu waaweyn ee laga ilaaliyo ammaanka xarunta madaxtooyada soomaaliya waxaana ku yaala bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamada amniga dowladda waana waddo mashquul badan oo aada loo isticmaalo iyadoo markii uu qaruxu dhacayeyna ay waddadu xirnayd saynab abuukar v o a muqdisho